waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
madaxweynihii hore ee dowladdii kumeel gaarka ahayd shariif sheekh axmed iyo qaar ka mid a xubnaha mucaaradka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa waxay weerar culus ku qaadeen dowladda federaalk ee soomaaliya iyagoona ka hadlay safarkii madaxweynaha ee dalka ethoobiya doorashada qofii codka ahi ay dowladdu ku baaqday heshiiskii turkiga iyo soomaaliya iyo muranka ka taagan dhulalka dowladda ee laga kiciyey shacabkii deganaa iyo arrimo kale ugu horeyntii shariif sheekh axmed madaxweynihii hore ee soomaaliya oo shirkaasi ka hadlay ayaa aad u dhaliilay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisii gaar ahaan siyaasadda uu xilligani ku wajahayo arrimaha dibadda shariif sheekh axmed ayaa ka hadlay arrimaha doorashada soo aadan ee qofii codkaihii marka uu dhammaado muduxileedka dowladda xilligani isagoona sheegay in haba yaraatee aysan suurtagal noqon karin in doorasho qofii cod ay dalka ka dhacdo xilli ay iminka maqan yihiin somalilan puntland jubbaland iyo al-shabaab sida uu yidhi miya mase waa guddi qaran oo loo dhan yahay lagu kalsoon yahay oo doorasho qaban kara hay-adihii kale ee haddii laysku qabto doorashada garsoori lahay ma noo dhisan yihiin nooma dhisna ayib dalka hadday doorasho ka dhacayso soo ma aha dalkao dhan inay ka dhacdo ama meesha aysan ka dhacaynin la ogyahay sababta aysan uga dhacaynin ma ka wada dhici kartaa dalka oo dhan asbaabaha amniga ka sokow asbaabo siyaasi ah oo doorasho midaysan dalka aysan uga dhici karin ma jiraan hadday jiraan soo looma baahna in la xalliyo intaan doorasho laga hadli waxaan u malaynaa markaas inuu aad u cadyahay markii uu doorashada gelaayay laba guruubaa ka maqneed doorashooyinka waxaa ka maqnaay somalilan iyo al-shabaab madaxweyne al-shabaab waxau dhaha iyaga lagama hadlaayo waa cagtaa la marina meesha wax ku dambeeyeen oo ogtihin somalilan waa maqan tahay waxaa raacday puntland waxaa raacday jubbaland marka doorashada la qabanaya ma waxaa laga qabanayaa magaalada muqdisho baydhabo jowhar iyo maxaan ku idhaahdaa dhulsamareeb taasoo ma abso dadku inay kala tagaan oo haddana isu doonidooda wakhti badan lagu bixiyo haddii la rabo doorasho in la hagaajiyo oo doorashooyinkii hore wax ka fiican la sameeyo waxaa la heli karaa khiyaaraad fara badan oo dadku ay ku heshiiyaan raalli lagu yahay hore ka korrabshan yar ka nadiifsan
madaxweynihii hore oo hadalkiisi sii wata ayaa waxa uu soo hadal qaaday heshiiska dhex maray soomaaliya iyo ethoobiya waxaana uu tilmaamay in uu ahaa heshiis aan la filaynin maadaama ay jirtay xiisad xoogan oo u dhexaysa muqdisho iyo adis ababa welina aan xal laga gaarin isagoona madaxweynaha ku dhaliilay in uu gebi ahaanba hareer maray baarlamaanka soomaaliya oo horay qaraar uga soo saaray heshiis lala galo adis ababa
waxaan rabaa inaan dul istaago heshiiskii hadda ugu dambeeyey oo madaxweynuhu safarka ugu tegay etoobiya waxuu noqda mid dadka soomaalida ay aad uga dhakafaaraan aysan filanaynin inuu dhici karo isla markaas mid kalea wuxuu ka dhacayay qaahira saddex dowladood oo soomaaliya ay ka mid tahay eritreya iyo masar aniga kolley ma maqlin arrin noocaasa inay hore u dhacday ma maqlin etoobiya haddaan usoo laabanno darisaan nahay walaalaan nahay laakiin heshiis maahayn waxaan rabnaa inaan runta sheegno inaan heshiis ahayna madaxweynaha isagaa sheegay waxaan u malaynaa ereyadiis inaan wada xasuusanno al-shabaab ayagaa ka cadowsan maxaa isbeddelay waxaa loo baahan yahay in la ogaado waxaa jirta qaraar la mariyey baarlamaanka oo dhahaaya etoobiya lalama hadli karo ilaa ay ka laabtaan memorandum of understandki ma ka laabteen go'aankoodii memorandum of understandinki ma ka laabteen etoobiyaanka ma laga hayaa cod cad ma laga hayaa madaxweynihii shalay abaabula moushinka uu baarlamaanka mariyey inuu asaga adisababa tago oo uu jebiyo qaraarkii baarlamaanka soo kuma noqonayso qaraar yacni xurmadarro mataqaanaa baarlamaanka madaxweynaha baarlamaanka yaa weyn horta ma la fahamsan yahi baarlamaankaa weyn baarlamaankaa wax doorta baarlamaanku waa sharci dejiya saa wax doorta marka baarlamaanka in qaraar la geeyo qaraarkii wax ka soo horjeedana dowladda ay samayso arrintaas waa arrin dowladnimada dhaawac ku ah shariif oo iminka ka tirsan baarlamaanka federaalk ayaa ugu dambayntii ka hadlay heshiisyada ay gebi ahaanba dowladdu la soo gasho dalalka dibadda aan la horgeynin baarlamaanka walaagolaha wasiirada isagoona si weyn u duray heshiiskal hore ay kala saxiixdeen soomaaliya iyo turkiga waxaan rabaa arrinta dastuurkan ku jiraa weli inaan u laabto baarlamaanka waxaa la mariyey heshiis kale oo dowladda turkiga lala soo lala soo saxiixay heshiiskaas lama arkin wasiiradu ma arkin xildhibaanadu ma arkin marka su-aashu waxa waaye heshiis aan la arkin haddii la yidhaha waa la ansixiyo sharci ma noqonaya sharci ma noqonaya maxaa yeelay heshiis marka la samaynaayo laba qaybo ka imaanaya qodobada heshiiska iyo broseeska oo maraayo oo lagu sharciyaynaayo labaduna waa muhiim broseeska heshiisyadu ay u maraan golaha wasiirada iyo baarlamaanka waa in la geeyaa heshiiska golaha wasiiradu ay akhriyaan u codeeyaan kadib u gudbiyaan baarlamaanka baarlamaanku akhrin koobaad akhrin labaad akhrin saddexaad uu ku sameeya ma dhacday ma dhicin halkaas dowladda turkiga waa dowlad runtii dalkan u soo gurmatay sharaf badan ku leh qiimo badan loo hayo laakiin arrintan waxay abuurtay mugdi waxaa kaloo hadda soo baxday markaas baarlamaanka waxaa loogu sheegaya golaha wasiirada heshiis amni inuu yahay oo turkidu ay naga caawinayaan arrimaha badda arrimaha amniga ay naga caawinayaan laakiin hadda heshiiskan etoobiya la soo galnay xaggee ka soo bilowda ankaro ka soo bilowda waxay keenaysaa waxay mugdi gelinaysaa heshiiskii hore heshiis kasta oo mugdi gelinaya soomaalida dhulkeedana waxay u arkayaan soomaalidu khatar waa laga yaabaa inay aamusan yihiin inaysan hadlaynin laakiin maalinteeda inay jawaabaan annaga waxaan rabnaa calaaqaadka turkiga oo fiican inuu sii fiicnaado wuxuu ku fiicnaa karana waxa waaye waxa mugdi keeni kara labada dhinacba in laga fogaado dhanka kale xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo xubin firfircoon ka ah xubnaha mucaaradka ee dowladda ka soo horjeeda ayaa halkaasi ka hadlay waxaana uu soo hadal qaaday arrinta hadalhaynta badan ee ka dhalatay ee ku aadan dhismayaasha iyo xarumihii dowladda ee laga saaray shacabkii degganaa halkaasoo ay dowladda ku eedeeyeen in ay ganacsato gaara ka iibisay islamarkaana xarumo hor leh iminka la doonayo in la iibiyo isagoona dignin u diray ganacsatada arrintaasi hantidooda gelinaya waxaan rabaa inaan mar kasta xoogga saaro arrinta dhulka dad badan baa waxay isleeyihiin dhulka ay dowladda gadayso oo maalinba la iibinaayo hadda waxaa inii sheegay in carwadii qaranka loo gadayo guddiga doorashada waxaanan badbaadsanayn oo miiska saaran villa baydhaba waxaanan badbaadsanayn oo miiska saaran qayb ka mid isbitaal martiini waxaa badbaadsadan oo miiska saa waxaa la qaatay haddeertaana og tihiin dhulkii jaamacadda gahayr ay lahayd oo dad masaakiina laga qixiyey soo lama oga dadka internet sbalasedka ee barakacayaasha gudaha ku soo qaxay ee xarumaha qaranka deggan waa dad soomaaliyeedoo barakacayaal gudaha la yidhaahdaa adduunkana xuquuq sharciga ku leeyihiin dalkana xaq sharciga ku leeyihiin in dibudejin loo sameeyo cagaf cagafii waxaa laga adeejiyaa ciidan booliis ah dhulkana yaa la siiyaa ganacsataa laga iibiyaa war kuwaas ma in ilaahay ka cabsanayni meelaha meelahay fadhiyaane waxay leeyihiin dhulkana la siiyey maxaana laka rabaa iskooladiyaa ujeedaa imaam shaafici elays xaawataako iskooladii mid maalina suuqa la geynaya oo xaggee loo wadaa dalkan dalkan xaggee loo wadaa waxay ku leeyihiin kuwa dowladda madaxweynaha agtiisa joog jooga waxaa lagu soo iibinayaa hub helokobtaro qalab madaxweynaha dagaal buu ku jiraa waa fiican tahay annagu xildhibaano baarlamaan ku jiraan nahay iyo aqalka sare labadaba bajetka dowladda markii la keenayo miisaaniyadda markaa eegto meesha ay ku qoran tahay hantida dowladda la iibiyey ziiraa ku qoran caaw haddii hub lagu soo iibinayo xalaal soomaali waxay tiraa barqacadaa la qashaahe ma inta la keeno oo bajetka lagu daro hubka lagu soo iibiyo yaa waxaas loo sheegayaa war qaranka soomaalida waa la dhacayaahe adigu qayba ka noqonin ganacsado dadka masaakiinta ee la barakicinaayo ka cabso xanuunka ishooda iyo iyo iyo iyo habaarkooda iyo ducadooda waa mid ku qabanayo laakiin nin markii hore xoolaha ka tabcay waxaan xalaal ahayn lagama celin kara xaaraan inuu gato ganacsada nadiifkaasaan ognahay oo xoolahooda iidkooda ku shaqaystay ma galaan waxaas waxaana inii sheegayaa in lacagaas layskaga daba tegaayo dhulkaas layskaga daba tegaayo ama annaga aan ahaano ama kuwo kale ahaadaan wararka s b s magaalada muqdisho
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho